Munaasabadan ardaydan wuxuu ku duwansayahay shahaadada ayaa dufcadii lamaad ee ku aflaxday macadka tabakkala Educational College waliba ku qayb galay bahda walbarashada aqoon-yahano waalidiin guddoonka walbarashada degmada Baydhabo arday iyo marti sharaf kale ardaydan ku aflaxday macadka tabakkala Educational College ayaa waliba iyo bardana maadooyin shaqadisan oo kor u qaado aqoontiyo islamarkaana mustaqbal soo anfacowa iyadoona munaasabada lagu jeediyey hadalla ardayda laka dhiirigeliyay maamulaha macadka tabakkala Educational College ayaa waalidiinta un ku mahnagiy in awlaadyo ka aaminaan si walan barana
salaamkutib waliifaday dhammaan intiintun kuma hadnaga marti sharafti sheegasho shishal duun oo martaxnigu qeyb galay waa inii hadalo koday laakiin shurtayn isbedel hadalka dhan hadalka dhan oo dhumi ka walin ma hadnagay oo intaa ku dhawaay jeer faday intiintun kuma hadnaga waalidiinta oo igmu qodan oo yoona gabu kiyaalan oo magaalada kiyaalan ninku doorada inii ardayda oo niniyaamire walaalawinuuna saarna walna barna eedaan kama hanaga walaa kuwi koo jeer waalidiinta eedaan ma asiyin ardaydi saasaatbiiridaunu walan dhagnooyoono waqtishoni lagaadan jeekana kugalan bedeladaayan sintig insha allah ardaduun hasaarni walidka jaranaad haanoodhamaayan in meel kubiin oo geeka kugalan bedelatan ilaa her jaamad walisirajayni watan eedaan ma asiyin hana ku mid ee bahda walbarashada ku qayb galay munaasabadda iyo marka hore aan hambaliyey ardayda iyoona ardayda ka dhiirigeliyey intii walbarashadiio sii wadana mayba meelno unku hambaliyeeyey unku tahniyadeeyey ardadan wujuuhdiyo quruxda badan ku muuqato wakhti badanna habiyeen maysin laha insha allahu tacaala wakhtigin meel fayle ka biiden ununa markhaati kuena insha allahu tacaala mayna siin rajayne mustaqbal fayle biidin ilaahi tacaala may ha ka gebagabeeyey gabaygaanu eraw waxyaatu lfataa wallahi bilcilmi waatuqaa idaa lam yakuuna laa ctibaara lidaatihi qofka dhallinyarta eh nololismayba ka jarte inuu isu walbarada ilaahayna ku obsado lamadaas haddii laku waaye qofka aragtidiis walqiimee mawelnadaasa geeka waa maalin farxad leh oo ninka ka disan maalmo kale way geeka xafladdan ama dabaaldeggan qalan bedelashada dufcaddii labaad ee tabacal educational college ee kala qayb qaadadaane farxaddiyo ee dhammaan laha ka bilaabo maamulaha macadka tabacal educational college macallimiintiis ardayda iyo waalidiinta sharafta leh oo xaqiiqdii ha ajiibi ee xafladdan qalanbedelashada ah waysing la'a hambalyo hambalyo hambalyo ardaydii ku aflaxday macadka tabacal educational college qaarsho yah iyona dareensho la wadaageen ku qaybgalyaalka xafladda iyo-ona iidanku mahnageena maamulka macadka magaca baleeray maxamed ali abdi oon ku mid ah ardayda geegka qalinjawiidi macadka tawakkal educational college wayba maxaad usugunaatay ilaahay subxaana wa tacaala oon iyo suurtageliya intuun si nabadle ka bilaawano maadweel biyoonay qofka isdhamay waan si nabadle ka dhammaysan wayba kale intuun kuma hadnagaane waalidiintan iyo walaaladan oonayti sida sharafta leh oonay ku qayb galaan waqtishoonin kuuraan oontinin kuwayan في الحفلات والمناسبات تقدم الولائم والواجبات ويبدأ المدح والانتقاد نذهب بما قدم وناس الذي قدم نسى من بدل الخالي والنفيس من يخرج مخلصي الدنيا النضلة من قلب ميما ألمي لله من أمل ولا يفعل ذلك بعد ربنا سبحانه إلا هما uga dambeyntii guddoonka walbarashada degmada baydhaba yuusuf maxamed idris iyo usini hambalyada kureed sheeg intii walbarashada muhiim ee taa bulshada walina uusan ka bogaadiyaya in awlaada wala baraa sagaare bulshada kaleen walig lahaa waalidiintii oo ardayda iyo maamulka macadkana sagaareen kama naga oo yogeeka ha saareen ardayda qiimaha badan iyo macallimiintii ha saareen marka horkama ka dheerado maamuluga fariinganin dhiibi walaa barlamo lae midii fariimon is dhiibow waa un healthiga noo ka baasatabi sala sheegay waa nutrition la bardeel erig waa health ya jari healthiga ba dhoore usini laka kaafa gareeyo sida primary healthcare iyo general healthiga iyo markan walfaday fariinyartan lawadaaga bulshada haddan tagsago mase ardayda gabaja shaldow urge kastoo lagu qayb galaanay xaflad oo shaldowno lagu kudowahaawo adeegyada horumarinta adeegyada waxbarashada si loola ogdiya hataa inta iskuul formal la fadhiyaan ardayga formal dekade gelin hore gelin dambe noole dekade oo kororsi la ero magaalada baydhabo ayaa sanadooyinkii ka dambeeyey sameeyaysii horumaro dhiniga walbarashada iyadoona owlaad badan goobo walbarashada sidaayta oo sannado ka horan seeday jarnaa